Deegaanada iyo degmooyinka Jubbaland waxaa ka socda diyaargarowga iyo dadaallo lagu dhisayo golayaasha deegaanka si maamulka loo dedejiyo, loona siiyo bulshada fursad ay ku doortaan hoggaanka golaha deegaanka. Guddoomiyaha degmada Kismaayo, ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay inay la shaqeynayaan cid kasta oo ka shaqeynaysa dhismaha golaha deegaanka, isla markaana ay diyaar u yihiin in la dedejiyo maamulka.
waxaan kaloo wakiil ka ahay oo ku hadlayaa maanta afka degmooyin guddoomiyaasha degmooyinka jubbaland oo dhan anigoo afkooda ku hadlaya waxaannu diyaar u nahay inaannu guddiga kala shaqayno iyo bulshadaba maamul daadejinta iyo doorashooyinka golaasha deegaanka waxaannu diyaaru inaannu qayb ka noqonno waxaannu diyaar u nahay dadku haddayna doortaan oo aan waxqabanana inaannu doorashadaa galno haddii codka dadku yidhahdaan waxba waa qaban weyne cid kaloo idinka fiican baannu haynaana inaannu taageerno warkaas waa cadyaa soo maa maxaa yeelay bulsho walba oo deegaan ku nool xuduudihii baa jooga iyadaa waxaa laga rabaa inay doorato dadkii matali lahaa deegaanku markaan leeyahay jaama xuduud bay leedahay bu'aalana kismaayo ee, afmadona xuduud bay leedahay kismaayona xuduud bay leedahay badhaadna xuduud bay dobankiisku xuduudaha waay inkastoo xuduuddaa ku nool oo degani xaq waxay u leedahay inay codkeeda ku doorato ciddii xukumi lahayd warkaas waa cadyahay soo maaha annagu haddaan guddoomiyaasha degmooyinka nahay dad baa waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan nimankaanu meesha fadhiyaan oo doorashooyin ma oggola waxaannu oggol lahay dadku in wax doorto warkaas waa cadyahay soo maaha waxaannu oggol lahay haddaannu idiin shaqayno oo aad nagu abaalmarisaan inaadna doorataan inaan mar raba idiin shaqayno haddaad tidhaahdaan cid idinka fiican baannu haynaana ciddaad doorataan baan la shaqaynaynaa waxba isku dhajin mayno warkaasna waxaa qaba dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka jubbaland oo aan afkooda ku hadlayo guddoomiye adiga guddigaa waa idin soo dhowaynaynaa waa idin kala shaqaynaynaa dadka codkooda aan la gaarin codkooda la gaaro waa idin kala shaqaynaa dadku inay madaxdooda iyo golayaasha deegaanka doortaan wixi aad u baahan tahana garabkiina naga fisha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana mahadsantihiin